madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta booqasho saacada qaadatay waxa uu ku tegey magaalada baydhaba ee xarunta gobolka baay safarkan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee madaxweynuhu uu sameeyo tan iyo markii la doortay madaxweynaha ayaa baydhabo kulan kula qaatay odayaasha dhaqanka iyo hogaamiyaasha bulshada ee halkaasi warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray wariyaha v o eda mukhtaar maxamed catoosh madaxweyne xasan sheekh iyo xubno baarlamaanka federaalk ka tirsan garoonka magaalada baydhabo waxaa ku soo dhoweeyey boqolaal dadweynaha magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay dadkii soo dhoweeyey ayuu madaxweynaha u sheegay inuu u yimid magaalada siduu ugu muujin lahaa dowladda sida ay diyaar ugu tahay wax uqabashada bulshada ku dhaqan magaalada baydhabo madaxweynaha iyo xubnaha la socday ayaa intaasi kadib kulan waxay la qaateen saraakiil ka tirsan kuwa ammaanka oo isugu jiray ciidamada amisom kuwa ethoobiya iyo ciidamada dowladda iyo xubno kale oo ka tirsanaa maamulka degmada iyo kan gobolka baay gudoomiyaha degmada baydhabo xasan macalin biikule ayaa v o a u sheegay in madaxweynaha ay ka wada hadleen sidii dib loogu soo noolayn lahaa kaabayaasha dhaqaalaha iyo adeegyada bulshada madaxweynuhu muxuu ahay gubdo dheer ba halkaasi jeediyey oo ummadda soomaaliyeed u jeediyey gaar ahaan maxaa la yidhahdaa dadka degan magaalada baydhaba oo ugu hambaliyey inay soo dhaweynta ay soo dheen iyo wuxuu sheegay booqashadiis ugu horeysay markii loo doortay madaxweynihii jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya professor xasan sheekh maxamuud oo ugu horeeyey safarkii uu soo galo baydhaba inay noqota ayuu u sheegay ummadda muxuu ahay reer baydhaba isaga oo aada iyo aada ugu faraxsanaa oo ka muuqatay farada iyo reernaa ka muuqatay wejigiisaan u jeeday halkaas wuxuu ka jeediyey khudba qiimo iyo kaayo leh oo taariikhigan ayuu ka jeediyey oo maxaa la yidhahdaa dowladdiisa inay xadhaqaadaysa oo xadhaqaada doonta dhinaca cadaalada iyo maxaa la yidhahdaa dowladnimo dhabax iyo ciidamada qalabka sida sidii loo dhisi lahaa iyo maxaa la yidhahdaa horumarinta ee muxuu ahay waxbarashada iyo caafimaadka iyo biyaha waxaana doonaynaa buu yidhi inaanu horumar gaarsina dalka soomaaliya guud ahaantiisa oo aanu nabadii iyo sharaftii amadii iyo haybidii u lahaa dib usoo celin ayuu sheegay madaxweynuhu ma garati biikolo wuxuu xusay in madaxweynaha ay u ballanqaadeen inay ka shaqayn doonaan adkeynta nabadgelyada isaga dhankiisana uu ballanqaaday buu yidhi cadaaladda iyo kala dambaynta in dib loo soo celin doono waa safarkii ugu horreeyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku taga magaalo ka baxsan magaalada muqdisho tani markii xilka madaxweynenimo loo doortay madaxweynaha ayaa sidoo kale la qorsheynayaa inuu tago magaalooyin kale oo ay ka mid yihiin beledweyne iyo kismaayo oo dhowaan ka baxday gacanta al-shabaab mukhtaar maxamed catoosh v o a muqdisho